أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka doornimo idaacaddii islaamiga ah ee andalus qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada imaarada islaamiga ah ee afghanistaan iyo kuwa dowladda ridada bakistan ayaa ka dhacay xududbeenaadka u dhexeeya labadaasi dal in ka badan laba boqol askari oo etoobiyaan ah ayaa lagu dilay dagaallo ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya wilaayada bakool ayaa dowlad diiniha u soo gebagabaysay mas-uuliyiinta maktabka dacwada ee degmooyinka wilaayadaasi haweenka ku dhaqan degmada calcali ee wilaayada hiiraan ayaa hadyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi weerar la beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك
waa doornimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatan isagiiyo dhan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada imaarada islaamiga ah ee afghanistaan iyo kuwa dowladda ridada bakistan ayaa ka dhacay xududbeenaadka u dhexeeya labadaasi dal dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga afghanistan iyo kuwa xukuumadda ridada bakistan ayaa ka qarxay xuduudka u dhexeeya afghanistan iyo bakistan waxa uuna dagaalkan yimid kadib markii ciidamada imaarada islaamiga afghanistan ay weerar aargud ah oo jawaab u ahaa duqeyn maalmo ka hor diyaaradaha bakistan ka geysteen gudaha dalka afghanistan oo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen dad shacab ah war ka soo baxay imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa lagu xaqiijiyey dagaaladan saacadaha ka hor ka qarxay xuduudda labada dal ay ku dileen konton iyo shan askari oo ridada bakistan ah ayna sidoo kale nolosha ku qabteen tiro askar ah oo xukuumadda bakistan ah waxayna sidoo kale ciidamada imaarada islaamiga afghanistan la wareegeen sagaal iyo toban fariisan oo ciidanka bakistan ay ku sugnaayeen waxayna sidoo kale ciidanka difaaca cirka ee imaarada islaamiga afghanistan dhulka soo dhigeen mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka bakistan dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee deegaanka awdiinle ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay waxaana dagaalkaas laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan in ka badan laba boqol oo askari oo etoobiyaan ah ayaa lagu dilay dagaallo ka dhacay waqooyiga dalka etoobiya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya nuur cali warsame abusheyba wararka ka imaanaya dalka itoobiya waxay sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay dagaallo culus oo u dhexeeya jabhadda faano iyo kuwa askarta xukuumadda adisababa ay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka amaxaarada ee waqooyiga dalkaasi itoobiya jabhadda amaxaarada ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano faano ayaa sheegtay inay guulo militari oo muhiim ah ka gaareen dagaallo ka dhacay deegaan lagu magacaabo alifa oo hoostaga degmada gondar ee gobolka amaxaarada halkaasoo ay fariisimo ku lahaayeen ciidamo isku dhaf ah oo ay ku jiraan militariga etoobiya waxaana lagu soo warramayaa in maleeshiyaadka faano dagaallo saf ballaaran ah ay ku qaadeen ilaa toddoba qalcadood oo ku wareegsan deegaankaasi abebe fintow oo ah agaasimaha iskaashiga iyo iskaalmaysiga dhaqdhaqaaqa faano ayaa arbacadii shaaca ka qaaday in dagaaladan ay ku qaadeen deegaanka alifa ay ku dileen laba boqol soddon iyo kow askari oo ka tirsan ciidamada dowladda etoobiya halka uu sheegay inay ku dhaawacmeen lixdan iyo toddoba kale waxa uu intaasi ku daray abebe in deegaanka alifa ee hoostaga degmada gondar uu guud ahaanba hadda ku jiro gacanta ciidamada maleeshiyaadka faano geesta kale warar soo baxaya ayaa sheegayaa in konton iyo saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda etoobiya iyagoo maxaabiis ah gacanta ay u galeen maleeshiyaadka faano balse jabhadda wax faahfaahina kama bixin warkaas dhacdo kale oo faano ah waxay sheegaysaa inay xabsiyada deegaankaasi ka sii daayeen afartan iyo shan maxbuus kuwaasoo badankooda la sheegay in loo xiray inay yihiin xubno ka tirsan qoyska dagaalyahanada faano intaa waxaa dheer hub badan oo ay ku jiraan qoryaha daranduriga u dhaca in lagu qabtay dagaalkana lagu qaaday fariismaha ciidamada etoobiya sida ay tebiyeen qaar ka mid ah warbaahinada dalkaas marka laga soo tago dagaaladan ka hulcaya gudaha etoobiya waxaa sidoo kale lagu soo warramayaa in maleeshiyaadka faano ay laba maalin ka hor dagaal kula wareegeen magaalo lagu magacaabo shabuura oo dhacda isla gobolka amxaarada jabhadda maxaarada ee faano ayaa warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in dagaalada ay kula wareegeen magaaladaasi ay ku dileen boqolaal xubnood oo ka tirsan ciidamada militariga etoobiya iyo kuwa booliska rabshadaha ka hortaga ee isla xukuumadda adisababa waxaa lagu soo waramayaa in kadib markii jabhadda faano ay la wareegeen magaalada ay fiidnimadii axaddii lasoo dhaafay duqeymo ka geysteen diyaaradaha aan duleeha lahayn ee etoobiya warbixinada ayaa tilmaamaya in dad rayid ah oo aan dagaalka ku jirin lagu dilay weerarka laakiin tirada saxda ah ee khasaaraha weli lama hayo toddobaadkii hore waxaa soo baxayay warar sheegaya in ciidamada dowladda etoobiya ay ka baxeen deegaano dhowr ah oo ku yaala gobolka amxaarada xilli xukuumadda adisababa ay ciidamo ku daabulayso gobolka tigreega iyo xuduudda eritereya siday warbaahinta u xaqiijeen dad goobjoogayaal ah
mahadsanid abushiiba wilaayada bakool ayaa dowlad diini ah usoo gebagabaysay mas-uuliyiinta maktabka dacwada ee degmooyinka wilaayadaasi xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya dowradan oo socotay muddo isbuuc ah waxaa loo qabtay mas-uuliyiinta maktabka dacwada ee degmooyinka wilaayada islaamiga ee bakool waxaana muddadii ay socotay dowradaasi ay ku qaateen duruus kala duwan oo isugu jirtay diini iyo maadi wax badanna ay ka faa'iidaysteen munaasabadii dowradan lagu soo xirayay oo ka dhacday howlka xafladaha aalayaasir ee degmada tieglow waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool culumo nuqabo iyo martisharaf kale ugu horeyn waxaa munaasabada kelimo towciye ah ku daahfuray allaha xifdiye sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid ahaa culummadii munaasabada goobjoogga ahayd dacwada waybu ahaa dacwatu ilallaahi wadiifatu alambiyaai waalmursaliinaw diinka ilaahay dadlanka weero alle cibaadadiis dadlanka weero towxiidka ilaahay dadlanka weera ambiyada iyo mursaliinta wadadaytiyow shaqadaytiyow macnaha dana dadka towxiidka lankuweelow ilaahay subxaana watacaala cibaadadiis lankaweer kii gaal ana linkaweero towxiidka iyo islaamnimada kan muslimkaana linkaweero daacad ana siyaasado u badiyo camal oo shaqo lagobado kufadu badan ma jarta calal itlaaq intaa kadib mudiirka dowrada ayaa faahfaahin ka bixiyey duruustii ducaadda ay ku qaateen dowrada muddadii ay u socotay kutubada muqarar ahaan dadka ducaadda aan qaadadeen dowrada anka qaadadeen may waahaa kow ma inka horeeyey kitaabka laka magacaabow alfutuur wa madaahiruhu wa asbaabuhu wa cilaajuhu almadaahir alasbaab alcilaaj sadiidaasna ku hadalaay kitaabka lamaad dowlada lakabiimayhaayah sharxulwaraqaat fii usuuli lfiqhi kitaabka laka magacabow matanaajeyn alimaamu alxarameyn lahay cabdulaahi bnu saalax alfawsaanna sharaxi kitaabka saddexaad dowlada laka darsi mahaayaheen ducaadda ku faa'iidaysadeen rasaalo laka magacabow mudakira fii cilmi alidaara kitaabka afaraad dowlada ducaadda ku faa'iidaysadeen mahaayay kitaab laka magacabow taqriibu alaqwaal fii xukmi hadaaya alcummaal kitaabka shanaad dowlada laka daraasay maha ay ducaadda ku faa'iidaysadeen rasaalo laka magacaabo mudakira fi alimaara waaljundu waalmanhaj ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray kelimaad dardaaran u badanna goobta ka jeediyey sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool mundurnimanitaala jiifnimaniyaala may ballanaa insha allahu tacaala ducaadda marka in dareeman culeyskaas yoo hay iyo majaalkaas yoo ka eedinyin dadka markuumay wahaa una unweeraan oo ilaahay dartiis una unkuweeraan oo nabilaahi muxamed sala allahu alay wasalam meeli insurnaay una insurugna wali tabartan eh marka insha allahu tacaala maynin ku baahanyin in unan dadaalno mana isilqaan un la koyn lan kasta may wahaa waqtiga ilaaliyo oo may lahaa idaaradii lahaqaadi la tadbiiqiyo oo marka may waa insha allahu tacaala wali una fahagni awalan una naftanka tadbiiqayna umana dadka marka may lahaa un unweeraan un gudbin jazaakum allahu khayran may ballana walaalayaal umutuwar lan sheego in lan turo lan dhamriyo oo marka may la raaya un annaga nan dad marka may waa sabab mange hidaayada basharka hidaayada bani aadamka basharka in una hanuunino kan aasiga eh oo muslim ahoo laakiin macaasida kusugun in marka may la raaya xikmad dacwo ka dheehan un anka weerno mana in un anka weerno udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana marka wacdada wanaagsan xigmada soo jiidashada marka may waa dadka eeda waliin inkasaamayaas cafiga marka may la raay alrifq waliin alraxmatu waducaa dadka in ilaahay lantooga ilaahay isdembidhaaf lan weydiiyo ilaahay in hanuuniyo haqa ilaahay in qalbisho kashaba marka may waa insha allahu tacaala arrimahaas inuun marka eedana selqaagna ashucuur bilmas-uuliyana noo helo dhowaana ayay ahayd markii sidan oo kale wilaayada islaamiga ee bakool ay dowro midan la mid a usoo gebagabaysay qudaadda maxkamadaha ee degmooyinka wilaayada islaamiga ee bakool iyadoona muddo isbuuc ah ay qaateen duruus kala duwan oo isugu jirtay diin iyo maadi taas oo qudaaddu ay wax badan ka faa'iidaysteen waana qayb ka mid a dowlaadka kala duwan ee wilaayada islaamiga ee bakool ay u qabanaysa makaatibta kala duwan ee wilaayada mahadsaned abu xasaan haweenka ku dhaqan deegaanka ceel cali ee wilaayada hiiraan ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furiimaha hore ee wilaayadaasi cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkaasi noo haya haweenka muslimaadka ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa baal dahab ah kaga jira garab istaaga mujaahidiinta gaar ahaan geesyada ku ribaadaya furimaha wilaayadaasi iyagoo si joogto ah u gaarsiiya ciidanka mujaahidiinta hadaayaad isugu jira xoolo nool raashiin diyaarsan oo noocyo kala duwan leh iyo agab ciidan oo muhiim ah dhowaan degmada ceelcali ee wilaayada hiiraan waxaa ka dhacday munaasabad heerkeedu sarreeyey islamarkaana hadaayaad kala duwan ay ku wareejinayeen haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmadaasi taas oo ay ugu talagaleen inay afur ka dhigtaan ciidanka mujaahidiinta munaasabada waxaa kasoo qaybgalay culimo nuqabo iyo waxgaradka deegaanka waxaana goobta munaasabada hadaayaadka kala wareegay gabdhaha muslimaadka naqiibka beesha gaaljecel ee wilaayada hiiraan naqiib cabdiraxmaan cumar bakool isagoona ku wareejiyey maamulka islaamiga ah ee degmada ceelcali waxaa kaloon halkaan ugu mahad celinaynaa gabdhahaas muslimaadka ee mujaahidiinta ah ee jooga degmada ceelcali ee la baxay infaaq fii sabiilillaah ayagoo walaalahood saquurta ku jiro ku garab istaagan inaysan cidlaynin maalkooda inay ku bixiyaan iyo wax kasta oy awoodaan waxaan maanta shaahid ka nahay oon taagannahay xafladooda xafladdaas oo lagu wareejinayo hanti fara badan waxaan leennahay in alle intii ka qayb qaadatay iyo dadkii soo uruuriyeyba waxaan leennahay ajir allaha idinka siiyo waadna mahadsantihiin miisaankiinna xasanaadkan allah idinku kabo intaan iyo inka badanna waa bixin jirteen hore ayaad u soo dhiibteen waan ognahay xafladaheedaan shaahid ka aheen oon taagneen maantana waa taagannahay hadduu ilaah yidhaahdana biri iyo wixii ka dambeeyana insha allahu tacaala waad bixin doontaan sidaasaana micnaha mataqaanaa noo ballana ilaahay idinkii hantidii aad ii wakiilateen hadday tahay timir iyo hadday tahay caagag waa idinkala gadoomay anigoo ah naqiibka beesha gaaljaale walaayada islaamiga hiiraan waxaana ku sii wareejinaa insha allahu tacaala walaayada islaamiga hiiraan oo meeshii looga talagalay iyo jihadii hileed insha allahu tacaala naga gaarsiinay haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmada ceelcali ayaa sharaxaad ka bixiyey hadaayaadka ay ku wareejeen ciidanka mujaahidiinta iyagoona sidoo kale geesyada tawxiidka ku bogaadiyey nafurkooda bimuxaafadati ceelcali fii wilaayati hiiraan alislaamiya nar'abu fii taqdiimi hadiyatin basiita ila almujaahidiina fi thuquur hadiyatun basiita laakinahaa taxmilu nawaayaa jamiilah ayuha alabbaal nuxayiikum wanashkurukum calaa tadciyaatikum fii ximaayati addiini waalwadan antum dircu lummati wa cunwaanu shujaaca nas'alu allaha an yaxfadakum wayansurakum cala alkufaari waalmurtadiin waan yajsiyakum cannaa wa can ilmuslimiina khayra aljazaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismillaah anagoo gabdhaha ku nool degmada ceelcale halkan waxaan ku wareejinay caagado fara badan iyo timir waxaan ku wareejinay walaayada islaamka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu wiilasha furimaha ku jiro ilaahay uu sugo cadowgana la sabartama ilaahayna gaalaha naga jebiyo ilaahay gaalo meel walba ha ku halaago annagana waxaa dhiibnay ilaahay anaga aqbala inshaa allah bismillaah annagoo ah gabdhaha ku nool degmada ceelcali waxaan halkan aan ku wareejinay naqiibkeena beesha gaaljacel naqiib cabdiraxmaan cumar bakool agab aan ugu talagalnay wiilasha mujaahidiinta naqiib naga gudoon oo nagala wareeg oo naga gaarsiiye wiilasha mujaahidiinta wilaayaadka islaamiga waxaa ka socdaa tartan khayri ah oo ay sameynayaan bulshada soomaaliyeed ee ansaarta ah waxaana xusid mudan doorka lama ilaawaanka ah ee haweenka muslimaadka ay ku leeyihiin jihaadkan barakaysan ee kusii fidaya bariga afrika mahadsaned cabdiqani guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud warbixinta warkaasi waxaa inoo hayaa walaalka marwaan maxmed waa dufcadii labaad raashin qaybinta ay sameeyeen guddiga isxilaqaanka ee magaalada galahareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda kuwaasoo ka kooban odayaasha dhaqanka ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada galahareeriye weerxaana gargaarkaasi raashinka ah la gaarsiiyey qoysaska danyarta ah ee magaaladaasi raashin qeybintan oo ka dhacday gudaha magaalada ayaa waxaa ka faa'iidaystay ilaa saddex boqol afartan iyo shan qoys oo danyar ah kuwaasoo intooda badan ay saameeyeen duruufaha nololeed ee sii adkaanaya iyo abaarta ka jirta deegaanada wilaayada guddi ka socday bulshada isxilqaantay oo ka hadlay munaasabadda raashin qaybinta ayaa sheegay in dad badan oo muxsiniin ah ay isa garabsadeen raashin qaybintan ujeeddada isxilqaankooduna ahaa samata bixinta ummadda tabaalaysan halkan waa degmada galaareeri waxaan rabnaa saaka inaan bixinno raashin loogu talagalay saddex boqol iyo afartan iyo shan eriyo qoys inaan ku quudinno oo magaalada ah masaakiintaas raashinkaan ugu tala galnay waxaa bixiyey muxsiniin ah oo ahlu khayr ah oo dadkan tabaalaysan jeclaystay inay kala qayb qaataan culayska ka ahaya waxaan leenahay dadkii qowl iyo ficil ka geystay ilahay miisaanka qiyaamaha u saaro ilaahayna beddel khayra ha siiyo qofna deeqou dhiibay qofna deeqdii iyo wuxuu isku daray waxraadintii u dadkale ka soo qaadayay mid kastaba sidiisa allah u xuso aakhiradiisana allah ugu beddelaan leeyahay waxaan maantay halkan u taagannahay in aan bixinno raashin loogu talagalay dadka masaakiinta ah maadaama xilligu xilli adag uu yahay lagu caawinayo ma ahan dafcadii koowaad waa tii labaad oo laga bixiyo halkan raashinkaas soo dhiibay oo ugu deeqay dadkan dad walaalahooda oo muxsiniin ah waxaan baaq dheer u dirayaa anigoo metelaya degmadan si gaar ahaaneed si guudna metelaya dadka muslimiinta ah in ay mar waliba maadaama xilli adag lagu jiro ay dhexda u dhuuqsadaan ciddii gacan sii kartaa oo ay gacan siiso dadkaas masaakiinta dhanka kale qaar ka mid ah qoysaska ka faa'iidaystay raashin qaybintan ayaa la hadlay idaacadda iyagoo muujiyey farxad iyo mahadnaq ay u hayaan guddiga isxaqaanka iyo bulshada galahareeriye oo ay sheegeen inay garab istaageen xilli aad u adaga magacii waa cabdiweli saciid maxamed jimcaale halkaan joogawaa degmada galahareeri waxaa ka dhaca in badar sadaqaa lagu qaybina marka waxaa waaye waa maanta in badarna loo qaybshay saddex xaraf iyo laba caawa saliida mujaahidiinta waxaan u daceeyahaa in gaalada ilaahay uu jabsho abdulaahi weliye galhiriir waxaa ka dhaca badar qaybin haaf fariisa iyo haaf sankara haaf bur iyo laba cago saliid walaayad ilaahay qayrasay gaaladana ilaahay ha jibsho asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa umu asmaa oo joogta degmada galhareeri ee gobolka galgaduud maanta meeshaan waxaa noogula qaybiyey raashin dhowr nuuc ka kooban allah ayaan ku mahadinaynaa subxaana watacaala intaas dibadeed walaalahayna muxsiniinta ayaan u mahad celinaynaa oo la baxay raashinkaas aad ayaan ugu baahnayn annagana ilaahi subxana watacaala kuwaan diinka ilaahay ugu xoogaysana allah naga dhig ilaahi subxana watacaala ha sugo kheerna ha siiyo bishii barakaysnada annagoo ku jirna raasin aan sugu diyaarna ku afurna ku suxuurna nala siiyo oo dhowr nooc ka koob magaalada galaheer magacayga furtuun xuseen badaraana loo siiyey maanta halkan walaalahayn mujaahidiintana siiyo bariis iyo bur iyo sokor iyo saliid ilaahay inuu dhibka dulqaado gaaladanaga dulqaado magacaygu waa umacdiidullah degmada galareeri maanta meeshaan raashin qaybinaa ka dhaca aniga bur bariis sokor saliid alis mujaahidiinta mujaahidiinta kor alaa ka dhigo gaaladana alaa jebiya caashe maxamed degmada galareeri madaraa lagu qaybaa raashin alis bur bariis sokor saliid ilaaha islaamka mujaahidiinta kor alaa ka dhigo gaalada alaa jebiyo raashin qaybintan ayaa ku soo aadaysa xilli abaareed oo saameyn ku yeelatay nolosha dadka reer galguduuda taasoo ka dhigtay isxaqaanka bulshada mid si weyn loogu bogay looguna baahnaa maadaama uu yahay tusaale muujinaya isku tiirsanaan iyo samafal bulsho xilli ay duruufo adag yihiin mahadsanid marwaan warbixintaasina waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii aad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh